bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aad inoo dhegaysanaysaan haalkani waa xogmaal f m kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka ah ee aan kaga hadlayno dacatiyada ka dhaca xafiisyada bini'aadanimada xilliyada la joogo gargaarka dacatiyada jismiga waxay dhici karaan xilliyada macaawinooyinka la bixinayo ama lacagaha keyshka ah ee hay-adaha asamafalku ay ku deeqayaan taas oo suuragal ah in qofka shuruudo lagu xiro si loo siiyo macaawinooyinkaasi loogu talagalay inta badan waxaa la diiwaangeliyey dhacdooyin ka dhacay xafiisyada hay-ada samafal kuwaas oo suuragal ah in loo geysto dadka barakacayaasha ah ee nugulka ah islamarkaasina xafiisyadaasi deeqaha bixiya doorbidaya in ay ka helaan waxyaaba noloshooda ay ku kaabaan haddaba barnaamijkan waxaa maalgelinaysa hay-adda habeen oo kaashanaysa barnaamijka b s e a communication founder waxaana idinkaga imaanaya idaacadda xogmaal hirka sideed sideed magaalada kismaayo iyo deegaanada ku gadaaman barnaamijkan waxaa laga qaybgeli doonta marin mahad aadan oo wax badan kala socotay dacatiyada jinsiga la xiriira ee ka dhici kara xafiisyada bini'aadanimo xilliyada gargaarka la jooga haddaba maryan ayaan ku horumarayaa si aragtiyadeeda ay idila wadaagto waxyaabaha ay ka og tahay dhacdooyinkan la soo warinayo ee la xiriira in xafiisyada bini'aadanimada ay ka dhacaan xilliyada gargaarka la joogo dacatiyo dhanka jinsmiga ah kuwaas oo loo geysto dadka makasta ah dadka barakacayaasha ah iyo kuwa nugulka ah ee gargaarka u baahan waatan maryan oo ka warbixinay xafiisyada iyo meelaha ay ku badan yihiin dacatiyada noocan oo kale ah
bismillaah waan dhowahay walaal aadaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan kasoo qayb galo wallaahi aa dhacaa dacdiyo aada u dhib badan oo goobaha hay-adaha ay wax ka bixiyaan iyo gabdhaha kaloo shaqadoonkaba ku dhaca gabdhaha soo akhristeen iyaga naftooda hay-adaha waxay kala kulmaan dacdiyo aada u weyn gabadha markay shaqo raadinayso gabadha way iska jilicsan tahay ragganna waxay markan ay usoo dhigteen inay gabdhaha dhibaateeyaan waxaad aragtaa gabdhihii badanaa gabdhihii soomaaliyeed in laga dhintay iyo in garoob ee waay markaan kasoo tago dadka meelaha hay-adaha wax ka bixiyaan aantin dadka aaday u liitaan baahiyihiia badan gabadhii ilmaay la daalaaldhaceysaa marka gabadhii waxaa lagu dhihi si markii bareer ah wax uma weydinayaan laakiin si dadban ah gabdhihii wax loo weydiiyaa waxaad arkaysaa gabdho badan oo muxuu ahaa meeshii dhibaatooyin kala kulmeen oo kufsi unbaa la dhihi karaa waxaas kasoo gaaray dhibaatadii aan isbitaal tegin meeshii uur ku qaaday ilmihii la silacsan iyadoo ilmo hore la raba haddana kuwa kale kusii daranaan aragnaa marka waxaan leenahay dhibaatada aad ay usii badanaysaa dhibaato badan bay kala kulmaan gabdhaha meeshan hay-adaha iyo goobaha wax lagu bixiyaba see loola kulmi karaa qof laga yaabo inuu kaam ka yimid baahan canugii wata laga yaabo inuu daawo raadinayo ama lacag yaroo hay-adda ay tuurayso raadinayo siday suurtagal ku tahay maryane in wax laga raadiyo walaal dhibaatada way badan tahay gabar masaakiin ah oo ilmaheedii aana dab u shidin oo cunug baahan oo saakii dab shidin ee kasoo tagtay maanta qofkii waxaaye markuu u imaado nimankan muxuu ahaa ma fiiriyaan nin walba hadda waqtigaa iska adkaado nin maanta danaynaya iyo ama xaquuq insaanka ka fikiraya malaha ama qofkan islaamka ee walaalkaayo baahan fiirinaya malaha markaa danahooda gaarka unbay fiirinayaan gabadhana markaa iyada ee waxay ka xoog badan baahiyada hayso marka baahidaa darteeda uga faa'iidaysanaya waa gartay marka waxaa jira dad shaqadoon ah inta badan meelaha ay wax ka dhacaan ama dacatiyada ay ka dhacaan waxaa la soo warinayaa inay yihiin xafiisyada hay-adaha wax caawiya marka bal qof shaqadoon ah lama dhihi karaa mararka qaar shaqaan ku siinaya bal jirkaaga wax ka ogolow inay dhacdo lagama yaaba way u badan tahay haa gabdhaha waxaa waaya markii uu shaqo raadinayaan sida hadda wiilasha shaqada ay u helayaan gabdhaha waxay ku bedeshaan jirkooda sababtoo ah dhibaatada haysataa ka mid ah gabadhan waa masaakiin waxaa lagu dhihi ninkan islamarkiina waxaaba jiraanba hadda matala markuu naag nin shukaansanaya ma dhahaayo waxaan kaa rabaa sidaas maalal badan usoo maraya gabadha inta shaqada la raadinay maanta soo noqon beriyan kusiin maalin dambaan kusiin maalin kusiin maalin dambaan kusiin waxaa laga yaabaa inay meesha xafiiskii maalin iyagoo keligood uu ku ballamiyo gabadhi shaqaa u maqan maalintii dambena meesha lagu ballamiyey hadduu rabo uu ku kufsadabo oo xoog ay noqoto gabarh soomaaliyeed ma awooddo ninkana i kufsaday awood inay ku dhahdo ma lahan marka dhibaatada haysata gabdhaha ay ka mid tahay waayahay barnaamijkan waxaa maalgelinaysa hay-adda habeen sidoo kalena waxaa faangaraynaysa hay-ad lagu magacaabo b s a communication found waxaa la doonayaa in dadka bal la dareensiiyo in ay jiraan meelo lagu dacwoon karo oo la gaarsiin karo dacatiyada noocaas oo kale isagoo qofka sharaftiisana waxba u dhimaynin islamarkaasina uu heli karo cid caawis lambaro firiya jira oo dib aan ka sheegi doono iimaylo sidoo kale ay la xiriiri karaan dadka wax akhristay ee qori karaa marka maryan mararka qaar waxaad sheegtay inay badan yihiin kiisaska dadka galmada ama dacatiga dhanka jismiga ah la kulmaya xilliga baahiyaha gaarka ay jiraan ee shaqadoonka qof uu yahay bal ka waran waxaa jira hay-ado wax caawiya kuwaasi oo la sheegayo in dadka nugulka ah ay uga faa'iidaysan karaan gargaarkaasi ay wadaan ma dhacdaa meelaha gargaarka lagu bixiyo in dacadii noocan oo kale ay ka dhashaan walaahi way badan yihiin oo inta kow iyo laba ma ahan intaan aragnay waxaaba jiraan gabadh dacdiyadii kasoo gaaray meeshaas caruuro ku dhaleen marka aaday ugu badan yihiin hay-adaha naftooda iyaga inay ka waansi qaatmaan dadka baahiyaha gaar kale wixii loogu soo dhiibay inay alla dartii u bixiyaan aan ka codsan lahaa oo muxuu ahaa lagu dhibaataynin gabdhaha soomaaliyeed Eh, waxaa jira gabadha ayada oo eegaysa in karaamadeedii iyo sharafteedii ilaashato meelo ay u dacwoon karto sida odayaasha dhaqanka booliiska isbitaalladoo kale ay ku wargelin karto iyo qof saaxiib ah oo ay la wadaagi karto dhibaatada ku dhacday Eh, maxaa hortaagana is leedahay gabadha soomaaliyeed inay ku dhiirato in dacatyada loo geysto ama su-aalaha noocaas oo kale qaldan ee jinsiga la xiriira in ay si waadaxa u sheegaan waxyaaba hortaagan manoo sheegi karta hal iyo labo haa walaal ee waxaa u taagan dhibaatooyin badan gabdhaha soomaaliyeed waad og tahay annagana soomaaliya nahoo warkeena iska tiri badan maanta haddii aan adig ku imaadan ku dhaho walaal dhibkaas iyo dhibkaas ay u dhacay tacdigaasaa liigu sameeyey adiga ma tihid qofkii eh, muxuu ahaa sirtiisa uma qarinaysid oo maanta warkiia magaalada gaaraya gabadhaas waxay dareemaysaa inay ku dhacdo subcadnaan oo meel badan laga sheego gabadha inay meesha ku nooleed ka tagto meel kale aaday noqonaysaa sidaa darteed ay gabdhihii wax u sheeganayno ay dhibaatadooda u qarsanayaan Eh, maryan waxaad ka mid tahay eh, gabdhaha oo ololeeya ka hortaga xadgudubyada ku dhaca dumarka gaar ahaan dadka duruufaha gaarka ay haystaan sida barakacayaasha iyo dadka eh, ka soo eh, qaxayba deegaanadii ay deganaayeen Eh, wax kii soo adiiwaangelisan ma jiraan ilaa hadda walaahi kiisas badan aan duwaan gelinay hadda cida oo maanta noogu imaato na weydiiso hay-adihii iiga naftooda haddii tacdigii hay-adihii gargaarka fidinayo hadda iiga tacdigii iiga kasoo filayaan cid kuugu imaanaysa ma lahan way dhibaataysan yihiin gabdhihii soomaaliyeed meel u roon ma lahan een hadday noqoto hataa een hay-adihii saas oo ay dhisme hadday aadaan saas oo ay gabdhihii meel u badbaadsan ma lahan marka annagiina dad iyaga naftooda duruufo haystaan nahay duruufo badan aan ugu xeeran een dalkii oo dowladdii ay ku cusub tahay dowladdeen ay hadda daba ay dowlad tabargasho aheen marka dhibaatooyinka haweenka loo geysanayo way iska badan yihiin gabdhihii oo iyagana ka fikirayaan tan berri ku dhici doonto wixii haddaad sheegan lahayd haddaa meel aad la aado oo maanta intaad leysa warkii wax lagaaga qabanayo aysan jirin waxaa laga yaabaa ninkaas shalay kasoo dacwootay inaan waxba lagaaga qabanin adna war uu kaa tegay intaan bay gabdhihiina la gaabsanayaan marka dhibaatadu way badanta walaal isma leedahay wacyigelintan wax badan bay ka tari doontaa gabdhaha dacatyada loo keeno calaashaan way ku ilbixi doonaan inay wax sheegan karaan goobihii la tegi lahaa sida booliiska oo kale aan haddaan ka hadalnay odayaasha dhaqanka oo kale iyo isbitaalladii oo kale lala wadaagi doono fariintan isma leedahay gabdhaha soomaaliyeed ee wax badan bay kusoo kordhin doontaa haa walaal wacyigelinta haddii la saa-idiyo wax badan baa bedelmi doono oo muxuu ahaa isbedeli doono gabdhihii waxay noqon doontaa inay gabdhihii way dhibaataysan yihiin dhibkoodii meel ay ku sheegtaan oo iyagii ku eg hadday helaan oo qofkii iyo qofkii la xiriirayay oo lambar laga helo ama email ay ku dirsadaan hadday helaan waxaa fududaan doonta inay gabdhihii ee muxuu ahaa tacdiyada gaaray ay soo sheegtaan Eh, meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay maalinimo wanaagsan Eh, mar inaan kusoo laabto waxaa jira in eh, xilliyada dadka eh, nugulka ah eh, sida kuwaan kasoo hadalno kale ee qaxootiyada iyo barakacyaasha iyo weliba gabadha laga yaabo inay shaqadoonka tahay ay dacatiyo dheeri ah la kulmaan waxyaabaha jira ee inta badan eh, na soo gaara waxaa ka mid ah in meelaha dhismooyinka ee gabadha shaqadoonka ay tagto ay la kulmaan dacatiyo ayadoo weliba marka hore shaqooyinka aan la helin oo shaqooyinka lagu adkeeyo bal maxaad nooga sheegi kartaa gabdhaha meelaha dhismooyinka taga ee shaqadoonka ah ayaga naftood eh, waxay ka mid yihiin dadka laga yaabo in eh, jirkooda eh, laga yaabo shaqo adag oo qofka laba iyo toban saac uu ka shaqeeyo ayadoo boqol kun oo eh, shilin soomaali ah laga yaabo inuu qaadan lahaa haddana in eh, wax la sii weydiiyo su-aalo kale lagu xiro Eh, bal waxyaabaha lagu xiro maxaa ka mid ah haa gabadha waxaa lagu xiro meesha horta ugu badan tacdiyada ee markii laga soo tago een hay-adaha iyo meelaha gargaarka lagu bixiyo markii laga soo tago meesha uu ku xigto oo tacdiyada ba-an ay ka jirto waa dhismaha een kismaayo waxaa aragtay gar- horta dhismo badan baa ka socda oo gabdhihii ay ka shaqeeyaan waxaad arkaysaa gabarh dhismo aaday maanta haddii muxuu ahaa gabar masaakiin oo ilmo haysata ilmihii waan qaday iyo maanta hooyadaa shaqay soo waayse ma gartaan waa iskuul dhigtaan oo maanta macalinkii uma gargaaro wuu soo eriyaayo hada bisha dhamaata macalinkii laga waayay ilmihii dugsiga ilmihii dugsiga waa laga soo eriyey gabadhii dee dhibaato badan oo haysato uga faa'iidaysanayo maanta haddii shaqadii gabadhii loo diido berri waxaa laga yaabaaba in muxuu ahaa ay ku dhacdo oo ay gasho gabdhaha iyagoo dhibaateysan oo dhagaxaad aragti qaadaya haddana jirkoodii uu sii haweysanayayo uu leeyahay haddaad ii dhiibto unbaad muxuu ahaa shaqadii aad helaysaa marka waxaan leeyahay shaqada meesha ugu daran oo gabdhaha in laga wacyigeliyo u baahan meeshaas waayo oo dhibaatada ba-an ka jirta gabadha iyadoo khasaarsan oo dhagax qaadaysa haddana jirkeeda lagu sii gadanayo waayahay mar haddii aan isla qarinay in dhacdooyinkaasi ay ka dhacaan xilliyada ay qofka bini aadamka shaqadoonku u yahay weliba xilliyada uu ugu baahi badan yahay laga yaabo in haddii uu isdifaaci lahaana shaqada darteed waxyaaba aan munaasib ahayn ay oga dhacaan Eh, ka waran haddii ay qofkan dacwoodaan oo arrinkaasi ay sheegaan si maadaama ayaga ay ku dhacday gabadha kale ee walaasheeda ka dambaysa doonaysaa si ay ugu dhicin arrinkaas maxay hortaagan walaahi walaalkayow waxaa hortaagan caqabado badan gabadhan iyadoo laga yaabo in maxay ee tahay islaan ilmo dhashay oo ilmaheedii maanta ay joogaan haddii ay dhahdo dhibaatadaasa igu dhacday soomaalina fadeexadeeda iyo dhibaatadeeda hadda ay sii horumar qaybta inaan ku horumarnaba aad moodo in ay gabadhii meeshaas dhib ka soo gaarayeen oo iyadii iska daya ilmaheedii hataa mustaqbalkeeda uu ku halaabaya sidaa daraadeed a wixii ku dhacay ee u qarinaysaa si fiican eh, marka waxaa jira barnaamij wacyigelin ah oo la doonayo in lagaga hortago dactiyada dumarka ka eh, lagula kaco isma leedahay barnaamijkan wuxuu fududayn doonaa in caqabadihii gabdhaha haystoo kale wax badan ay ka ogaadaan sababtoo ah faham guud kama ay haysanin gabadha waxaa laga yaabaa haddii ay dacwoon lahayd ama ay sheegi lahayd booliiska oo kale ay u sheegi lahayd odayaasha dhaqanka iyo gobaha isbitaalada kale hadday tegi lahayd in ay ceeb ku timaado laakiin maanta barnaamijkan wuxuu qayaxayaa in intaas oo dhan qofta ay awoodo inay sheegto si caafimaadkeedana wax looga qabto xaaladii ku dhacdana mar kale ay gabar kale Soomaaliyeed ugu dhicin marka kuma muuqataa in barnaamijka wacyigelinta ah uu wax badan ku- eh, ku soo kordhin karo eh, gabdhaha Soomaaliyeed ee dacatiyada la kulmaya runtii waa barnaamij aad aan ugu farxay wax badan ay bedeli doontaa aan leeyahay wax badan ay bedeli doontaa sababtoo ah mayna laheen meel ay gabadhii goob hoy markaa cayumanoy aado ama taleefon lambar oo iyada u qaashoy wacdo ama muxuu ahaa meel loo tilmaamo ay aado muxuu ahaa xarun ah marka haddii la helay ama iimeelo ama taleefonya qaasi ama meel boolis xero loo tilmaamo ama odayaasha dhaqanko loo tilmaamo ay noqoto waxay wax badana isbedeli doona waxaan umleenahay tacdiyada dadka geysanayana in muxuu ahaa gacan lagu dhigi doono oo gabdhaha saa u dhibaateynayo Eh, waxaan isla qarinay in dumarka ay yihiin dadka ugu nugul ee xaaladaha jinsiga oo kale lagula kaco xilliyada ay shaqadoonka yihiin Eh, ma jira meelo kale oo ay ka dhici karaan in gabdhaha Soomaaliyeed ama hablaha Soomaaliyeedba ay ka soo gaarto dacati taas lamid ah haa waqtiyada shukaansiga oo kale iyagana tacdiyaa kasoo gaaraa sababtoo ah gabadhi ninkan way iska aamin gabdhaha way iska aamin badan yihiin hadda weliba dhibaatadeeda way sii saa'id waayabo shukaansiga waxaad moodaa raggii soomaaliyeed inay noqdeenbo in in gabdhaha ay ka ganacsadaan jirkooda gabadhi ninkan way aamintay intaasoo sano kusoo shukaansanaya maanta waxaa laga yaabaa inuu guri ku balamiyo hadda naf iyo shaydaana saaxiib ee wax allaalo wixii dhaco gabadhii walaasha aheedoo hooyadaadi gabadhan horta waa marna hooyadiin waaye ragga soomaaliyeed marna waa gabadhoodii ay dhaleen marna waa walaashood ninka maanta gabar soomaaliyeed intuu muxuu ahaa taleefon ama wax meel u saarta kaamira ka duubay oo rikoodhin uga dhigto gabadhii ku khataataynaya marka waa dhibaatayaha iyo muxuu ahaa tacdiyada waaweyn oo gabdhihii ay la kulmihayaan gabdhaha soomaaliyeed waxaa hadda ay taagan yihiin gabdhihii waa arag muxuu ahaa ajanabiga ay ammaanayaan wiilashii la dhasheena marna aabayaashood ahaa marna walaalahood ahaa ay ka fogaanayaan marka hore waxaan ah, isla qirnay in gabadha shaqadoonka ah ama qofta masaakiinta ah ee macaawinooyinka raadinaysa lagaga faa'iidaysto macaawanadaasi iyo shaqadoonnimadaasi kuwa shukaansigu dhibaatada ayaga ku kalifaysa in ay ah, waxyaaba dacati noocaas oo kale loo geysto maxaa ka mid ah ma lacag baa jirta loo ballan qaado ma kalsooni ay qabaan oo inay eh, intaas ay gaaraan say dacata ugu dhici karaan gabadha noocaasi walaalkay waxaa jira waxyaabo cudur ee jaceylka horta cudur waaye gabadhan oo ninkan waad aamintay intaasoo bi- sanaad ama bilooyin aad shukaansanaysa xumaan kalamaada kulmin xag u kaa fadhiisanaya ninkan nimankan iyagana niman horta nimankii horaa niman ah nimankan waa niman khayaano badan oo dhibaateen badan ma aqaan cadowtinimada haweenka ay u haayaan marka gabadhan ninkaan intaasoo shukaansanaysa waxba xumaana kumay baranin labada qofna waxaa laga yaabaaba in xag weliba xag gabadhan reer sobool ee ka dhalato oo lacagaha xagiis uu ugu deeqi jiray oo nin fiican oo lacagaha ku siinaya haddana gabdhaha iyaga naftooda iimaankay ka kaceen oo baby cash iyo waxbaa la sheeg sheegaya marka ninkii waxaa laga yaabaa nin gacan furan oo lacagta ku siinayo wanaagsan inuu u ahaa gabadhi asagana uu la maagayo uu ku dabayo gabadhi gabadhi marka sida darteed waxaa laga yaabaa inay guri meel cidlo iskugu imaadaan gabadhi iyo dadbada naftii shaydaana saaxiib ay wax ka dhacaan gabadhi walaashiisa qaladkii ka dhacay inuu maalintii dambe uu duubo gabadhi rikaato uga dhigo mar walbana waxaa laga yaabaa waa isaga keligii inay ku ekaanin oo wiilal kale usii ballamiyo oo dhibaatadii haddaadan saa ii yeelin waxbaan ka haayaayan soo dhiga hadba si baraha bulshada ka socoto waa gartay Eh, waad ku mahadsantahay xogta maanta aad bixisay Eh, waxaan fursad u aragnaa in barnaamijkan wacyigelinta ah dad badan ay ka faa'iidaysan doonaan codkaadana idaacaddan ay gaarsiin doonto eh, dhegaystayaal badan- eh, badan oo qaarkood laga yaabo in dacatiya ay la kulmaan qadadka taleefonka ayaan u furi doonaa si ay aragtidooda ugu daraan marka eh, bal baaqaaga ugu dambeeyo haddii aad soo jeediso adiga oo weliba eh, kaga faa'iidaysanaya barnaamijkan eh, muxuu noqonayaa wallaahi horta fursadan maanta fursad fiican ay ii tahay oon weliba wax badan aan la ma- aan raadin jiray waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed inay is ilaaliyaan haddaad shaqan waan baahanahay bakti looma cunay soomaali dhahday haddaad shaqo raadinaysa hataa raggii raggaa naqaana ma ahan rag cusub ay noqdeen raggii soomaaliyeed gabadha la shukaansanaya iyo tan shaqo raadiskaba waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed digniin baaq dheer iyo ku hoose waxaan u leeyahay gabdhaha soomaaliyeed inay is- ay iska ogaadaan ragga soomaaliyeed raggii raggii ma ahan aabba idin ma ahan walaal idin ma ahan waxaa arkaysaa gabar een, muxuu ahaa iyadoo gabar wadata nin guursanaysa gabadhii ninkan gabadha adi islaantan aad qabtaa gabadhi maxaa kuu geynaya aabbahaad u aheedo ilmahaada la dhalatay gabadhiiu ninka dhibaatayna ilmihii yaryaraa ee awo aabbaha uu ahaayo ilmihiisa la dhalato waxaa laga yaaba inuu kufsado markay habar oo ara- aan arag marka dhibaatooyinka ragga ay nagu hayan way badan yihiin waxaan rabnaa inaan hal meel ugu soo wada jeesano gabdhaha soomaaliyeed aad muxuu ahaa ka foojignaataan raggan aad iyo aad ay u mahadsan tahay marin mahad aadan oo barnaamijka marti ugu aheyd islamarkaasina xogaha la xiriira dacatiyada ka dhaca xafiisyada bini'aadanimada ila wadaagaysay haatana dhegaystayaasha idaacadda xogmaal ayaan qadadka telefoonka u furaya si fikiradooda ay ugu biiriyaan barnaamijkan la xiriira dacatiyada galmada xilliyada gargaarka haddii aad xog hayso barnaamijkan ayaad qayb kaga noqon kartaa adiga oo sidoo kale wici kara lambarka gaaban ee ah konton iyo lix konton iyo lix oo ah lambar bilaash ah tana waxaan u baaqiyaa dhegaystayaasha iyada qadadka telefoonka waxay naga soo wici karaan toddoba soddon iyo afar soddon iyo sagaal soddon iyo sagaal waa fura toddoba soddon iyo afar soddon iyo sagaal xogmaal f m muujada sideed sideed dhibic shan magaalada kismaayo iyo daafeheed ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal ayaa qadadka telefoonka ku jira kuwaas ayaan fursadaha siinaya si ay inoola wadaagaan aragtida ay ka qabaan dacatiyada xilliyada gargaarka dhaca iyada oo markaasi la sheegaya in xafiisyada bini'aadanimo ay ka dhici karaan dacatiyo aad iyo aad iyo naagaha aad baan dib u haya waxaa jira naagti waxaa la leeyahay namaata shababaan siinaya waa ku qoraya xoogaa naagta kaa taabto ma garan si fiican markaan iyo waxay adaha aad baan dib ugu qabnaa xafiiska horta xafiisooyinka aad aadka loo kootaro ma garan maxaad kula talinaysaa gabdhaha laga yaabo in dacatiyadaas oo kale ay ku kacaan ama lagula kaco mar hay-adaha dadka wataan ilaahay ka cabsada dhe ilaahay ka cabsada dhe haddaa ilaahay baa wax dadkiya naaga ayaa la daadin naag intaas ilaahay baa siiyo ilaahay baa deeqda baxasho naagahan maarata lagu cayaaraya halastayo magaran si fiican ma dhici kartaa gabar wax yar oo laga yaabo in nolol maalmeedkeeda ay ku kabi laheed oo gargaar ah in ay dacati jinsi ah kula kulanto Kabe, waxba lama siinaayo qofku waa la fuulaa waxna lama siinaayo laakiin de arrinkaas nafteed waxaa la leeyahay inay dhacdo waa dhif iyo naadil oo calaashaan eh, dadka qaar waxay qabaan ma dhici karto marka say ku dhici kartaa in gabar loo sheego wax ka yar boqol dollar in ay jismigeedii qiimaha badnaa ay ku bixiso gabadha waxay leedahay abtiyo waxaanu leedahay gabadha maarata walaalay beri soo dhaqo waxbaan ku qorayaa lab baan ku siinayaa waxbaan ku siiwangelinaya wa saasaa la dhaha beene magaran waa gartaa idaacadda xogmaal ayaana jaaniskan ku siinaysaa maxaad eh, ugu baaqi lahayd dadka ku dhegeysanaya anigu waxaan leeyahay ilaahay laga cabsado haddaad hayad ilaahay ka cabsada haddaa xafiid ilaahay ka cabsada adduunyadan hadwowdi waa la isweydiina waa allaba camalkiisa tan waa laga tegayaa waa laga tegayaa tan ilaahay ha laga cabsada waa mahadsan tahay Eh, dhegeystaha waxaad moodaa in uu markaa xog badan hayay wuxuu leeyahay way dhici kartaa walow dadka qaar ay isweydiinayaan eh, sidey ku dhici kartaa eh, gabar eh, markaa nolol raadis ah in waxa laga raadiyo waxay ku leedahay wa- eh, dadka qaar waxay qabaanba inay tahay wax saalaneyn asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا أعلمكم سلام يا أميني يا شباب وإبراهيم عبدي oo kasoo wacay xaafada guulwade waxaan kula talin lahaa dadka hayda ka shaqeeya ama haweenka haydaha aada inta badan horta waxaa aada waa dumar oo inta badan oo macnaha kun wax kalaa jira hase ahaato ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa uma ogola dumarka inay soo baxaan inay guriga ka soo baxaan oo magaalada ay soo galaan إذا نرسل إنه المحرم على السعودية أولا وكتابة مناسبة أهور وقرأي سعودة كان عند دمرك بيحمان أو كيريسو ويدعي كران حسوات حتى محارجي لو دينا عايزي لو قرأ أنا مناسبة عزيزي إلى كل مسؤولك إلى إلى وحدة وهكذا مسؤول دمر بحاجة قوبين أما مقام أما يوسي أما يتحرين أو حيو أنا يا ربانا وأنا دمر وحاجة أنا بتاركي سؤال إلا بطلي أنا قرأي سعودية كتابة عايزي طيب.
كتابة oo wixii soo gaaraysa dadka lagu goonayo oo aabit wuxuu kala soo raacay Zambia cabdiyow eh, halkee joogtaa Zambia baan joogaa aabit wuxuu waa garta waa kusoo dhaweynayaa bal ii warranoo qodobkan haddii aragtidaada ka dhiibato sidee ku dhici kartaa in gabar nolol raadis ah ay dacatiyadan oo kale la kulanto taasiyadaas la sheegayo oo gabadha nololkaadka way dhici kartaa way dhici kartaa mee way dhacdaa wayna jirtaa hay-adaha faraha badan ee dadka gabdhaha dhahaayo waxbaan ku sii haynaa ee muuqla fadhigu sidaas qaaran sidaa kaalinjeeda dhahaayo waa in ay horta hay-adaha naftooda ay yeeshaan ee dabagal ay yeeshaan oo hay-adaha xuquuqul islaamka ee dabagalka waa inay horta hagaajiyaan ma garan waa gartay
inayaa xaquuqahaas in marka ay dacdaha hay-adahaas leh oo gabadha waa ku shaqaalaysinayna beri soo noqo beri soo noqo marka yidhaha marka dambe saro xumeyn iyo waxyaalahaas lagula kacayo waxay ku dhici kartaa hay-adaha samafalka meelaha ay ka shaqeeyaan duuliyaasha jooga iyo wax walba iyo xafiisyadoodu waxayna ayna ayna ogeyn hay-ada dabagal ku sameynhayo waxay sameynhayeen waxa kala dhan ay sameynhayeen ayna ogeyn yaa ay ku dhacaysaa horta dhacitaanka taasay ku dhacaysaa qofka gabadhaana taasyaa dabada ka wada nin qofkaas iyo sangeeda kama warleexdo waaye marka saasay ay horta ku imaanaysaa ma garan marka waxaa waaye wayna dhacdaan way dhacdaan oo way dhacdaan afar iyo labaatan sane waxay ku badan tahay marka waa inay hay-adaha iyo guddoomiyaasha kaanunka barakacayaasha inta yaa u badan weliba inta samaysa yaa u badan ma garta ha waa garta marka ee, arrinkaas adiga waxaad leedahay waa wax dhici karo marka waxaa lagu leeyahay waxaa jira goobo laga ribood garayn karo sida ee, booliiska oo kale ee, xarumaha booliiska odayaasha dhaqanka isbitaalada taasi aad buu umahadsan yahay xog ayuu nala wadaagayay tuxu Eh, waa uga mahad celinaynaa aragtidiisa dhegaystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka gaarka ah warbaahinta xogmaal ayaad dhegaysanaysaan hirka sideed sideed dhibic shan calaykum asalaam soo dhow magacaaga halka aad joogto eh, barnaamijka hore u gal maxamed ow xaafadda guuleeda magaalada kismaayo aad naga soo wacaysaa fursaddan eh, muhiim ayaad u tahay in barnaamijka aad xog siiso haddii aad nala socotay waxaa lagu leeyahay daacatiyo dhanka jismiga ah ayaa mararka qaar ka dhaca eh, xafiisyada gargaarka bani-aadamnimo ee hay-adaha ku howlan Eh, waxaa laga yaabaa in ay jira Ehe. Eh, waayahay laakiin eh, waxa dhici kara ma tahay horta gabar nolodoon ah inay dacati noocaas oo kale la kulanto waan ogyahay soomaaliyeed wax walba walan kulmaya laakiin qofka biniaadanka baahida laguma gaado hadda waxaa laga yaabaa inay ciyaalka dadka dayt oo gurab ee tahay ciyaalkeedana dib ugu sheeta inay haysanin haddii macna baahida aad ku gaabto taas waa fikirkeeda la soomaan aragtidaada muhiim inoo ah waa mahadsan tahay Eh, barnaamijkan waa barnaamij ay ugu talagashay hay-addan inay ku ogaato xogta haddii ay jirto si fiican ku maqlaya haddaad i maqlaysid magacaaga noogu horumar halka joogtaa akrinta xagga cabdifataaxow eh, barnaamijka waa la socotaa si fiican haddii aad nala socotay waxaa lagu leeyahay eh, xafiisyada hay-adaha ee gargaarka ka shaqeeya waxaa ka dhaca eh, dacatiyo dhanka jismiga ah adiga ma qabtaa fikirkaasi iyadoo afkale waxaa badan waa arrinta hadda waan maqlay ee barnaamijka macnaha dhegeystayaalka iyo khadabkaanka la xiriiraya waxaas wax dhici kara ma gabdha waa gabdha Soomaaliyeed wiilasha oo hayadaha ka shaqaana waa wiilal Soomaaliyeed waxaan u arkaa taa ayada gabdhaha iyo lafaha la siinayo meesha aad araggii qabay inay yihiin baa wada waxa iyada oo masiir ugu jira arrinta ayada ma dhici karto gabdhaha iyo wiilasha meesha ka shaqeyn waa dad walaala dalka dalka ma joogaan qof dhibaataysan oo asagoo wax doon ah in wax laga raadiyo ma suurtagal ani arrinta ayada ma qabin hadday jirtana ay jirto ay ay sheegeen wax un ah un qaba nin naagtiisa ay ka maqanto oo naagtiisa wax loo soo tiirayo ilmihiisa ka maqanta miinaanta laga haystay maseer wey ma ogey waxaas ayadana hadda in lagu dacayade aniga ma tegin gabar tagtayna ma arkin laakiin ma qabin marka ayadana kama shaqeeyey laakiin macnaha qof asagoo wax doon ah in wax laga doonayo nin baa qaba aniga ma dhici karta arrinta ayada mana mana suurtag suurtagal lama qof wax doon ah in jirkiisa oo qaytiisa cabdifataax waa mahadsan yahay Eh, wuxuu leeyahay eh, ma dhici karto in ah, qof nolol raadis ah uu dacati noocaas oo kale lagula dhaqmo waa mahadsan yahay asalaamu calaykum cabdinuur oo wala loo fila waan kaa qaaday soo dhow magacaaga waa cabdikaafi kaasoo fiirsanaya dhanka iigoog weyn cabdikaafi aad baan ku soo dhaweynayaa een cabduloor waa mahadsantaha walaal waa arrin micnaa een aad loogu baahnaa in micnaa mar hore een ee, laga la dabagalo run ahaantii waxaan iilaa way dhici kartaa haa weliba micnaa een si fudud ayago micnahay ku dhici kartaa waayo een ee, cabdinuuro een dadka biniaadanka iskurid ma ahan een adiga haddee micnaha ee, midaas mid macquul ah ay kula noqonayn dada waxay la noqonaysaa wax ee fudud oo yasiran oo micnaha oo jaan micnaha mar soo mare oo oo ku- ku noqdo marka een midda kale cabdinuur oo aan rabo inaan hadda halkan kasoo jeediyo een hay-adaha een run ahaan waxaa micnaha horta een waxaan maadaama dad muslimiin ahna sharci waxaa jira wax loo bixiyo ama qofka biniaadanka ee loo soo maro een waxaa arkaysaa een guri famil dhan oo israbo oo odagii iyo maamadii iyo gabadhii iyo ay joogaan waxaa leeyihi gabadhaan ka rabnaa gabadhaan ka hornayna meesha waxaa ka muuqata marka in micnaha dadka waaweyn ama aan duqooshinkaba aan dan laga lahayn inta badan waxaa aragnaa waxaa la qoro inay yihiin gabdhaha een yaryar oo sidee jirada iyo wax ka yar iyo kuwa gorobada ah marka een waa muhiim gorobada in la qoro waa mudan yihiin balse een dadka qaarkooda ayaa waxay u adeegsadaanbo in aan micnaha een markii xafiisyada ama meelaha een qiblada ah ee gabadhaas ku arkaan amaba ee micnaha ee ku helaan een si gooniya adiga kuu qoraya ee hadda dadka igu badan een lambarkii aan filan bari xafiiska igu imo waqtigaas marka gabadh asoo meesha ku qori karo jaan eelay wuxuu rabo meesha uu micnaha kusiin karo xogteeda a wuxuu leeyahay beri iyo imo gabadhiyo guriga iskaga laabanay maalinta dambe ayadoo iska daacada meesha ugu tegay waxaa laga yaabaa inuu rakaabta dhaho baali jira n qoraalka waa diyaar waa kanaa in haddaan ku qoraa in waxaan waxaasaan u baahana gabar miskiin waayo waxaa laga yaabaa inay n caruur baahan kasoo tagtay inay ogolaato inay diidano waa macquul oo micnaha ku qasbo marka n cabdinuur weedac oo way dhici kartaa weliba aad si fudud oo dhici kartaa aaminsan aniga waayahay fursaddan adigoo ka faa'iidaysanaya maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhegaysanaya Een, waa mahadsan tahay waxaan ugu baaqayaa ugu horeyn horta waxa hay-adaha wada ma ahan een, waxa dadka qoraya ma ahan micnaha ajaanib ama gaalo ma ahan waa wiilal soomaaliyeed oo micnaha weliba deegaanadooda inta badan laga qoray marka waxaan dhihi lahaa idinkoo micnaha walaalihiina iyo gabdhihiina iyo maxaa dhihi jira hooyo hooyooyinkiina een, gaajadooda micnaha iyo dhibaatadooda aan ka faa'iidaysanaynin qasba inaan dhibaatadaas waxaan dhihi lahaa een, waxaa xa- aan nagu dhigtay mas-uuliyaddan in aan micnaha ugu shaqaysiin dadkiina si wanaagsan iyaga weliba ah, oo weliba micnaha dadka gabdhaha ah loo fududeeyo meelahaas kale wax isku qoraay inkii micnaha een- een marka uu- sababka ugu horeeya la geliyo si meesha ay dabka ugu tagaan Een, marka waxaan dhihi lahaa een, ha ku qasbina micnaha inay dembi gabadhaasna micnaha masaakiinta ah ku dhacdo Een, sabab ha u noqonina qarabeelkeeda waxaan dhihi lahaa marka een- een ka joogo arrintaas waa arrin een, dembi waayahay waayahay Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegaystayaal waad mahadsantihiin barnaamijka qaybihiisa dambe aan soo gaarnay waan soo gabagabaynayaa barnaamijku waa barnaamij gaara dhegaystayaasha ayaan fursad u siinayna in ay aragtidooda ka dhibtaan halo calaykum asalaam waraxmatullah cabdinuur oo salaamaya asxaabta miqaankaada dhammaan dhegeystayaasha meel walba jooga abis waxaan oo wanaagsan ayaan idin leeyahay lagu ciwaa macalin sabriya kaasoo wacay xaafaddan waa bulcamo aad baan kusoo dhawaynayaa macalimo barnaamijka lama socotay si fiican aan ula socday waana dhegeysanayey waxaad umalaynaysa maleeyaa barnaamijka eh, inuu soo daahay oo waqti dheer loo baanay in macna lasoo bandhigo laakiin maadaama caawil soo bandhigeen aadan ku faraxsana inuu soo horumaray aheeday horta niyow arrimahaas ayaga ah waa jiraan waxaa jirto gabar oo ilma aqoon haysato oo aqoon ka dintay oo maanta roodinaysa nolol maalmoodkooda daruuf haysato aqoona leedahay ku shaqaysato shaqadiina ay helaynin maalin walba lama- lamaawiilina ay leeyahay beri soo noqo beri soo noqo daruuf ay hayso daruufta darteed in loogu faa'iidaysto la yidhaahdo macna maalin hebel iyo maal yidhaahdo maalinta kale meel lagu ballamiyo iyadana daruuftada ay hayso darteed ay fiiriso wixii markaas meesha ka dhacay ama dhibaatada markaas loo geysanayo waxba u dareemin oo caruurtaas markaas oo daruufaysan dabartooda wax walba inay u samaysa laga yaaba arrimahaas horta waa jiraan ma jirto lama dhahayo Een, teeda kale waxaan kala raacinayaa dadka horta isku mid maaha nin walba waxaa waaye iimaan iyo taqwo ayaa dadka ilaahay macnaa dad waxaa jiro oo hoolahaas ku jiro oo ilaahay iimaan siiyey ayaa jiro markii saas wax ku daruufaysan ay arkaan oo garab qabanayo wax walba ku taakuleen xitaa mushaarkooda qaar kamid ah ay siinaayaan oo ilaahay dadka soo hor uu qabanayo oo markaas dadkaas dad iimaan laho dareen leh waaye ninka arrimahaas ku dhaqaaqaya dadkaas waa nin dareen aan lahayn oo qalbi aan lahayn waayo gabadhaas markaas isaga oo farxumada ama ididarad u karaadinayo kuma soo qaadin gabar walaashiis inay tahay ama hooyadiisa tahay ama habar yartiisa tahay inay saas u dhibaataysan karto oo saas camal kasoo qaadi karo ninka markuu dareen leeyahay ama diig buu leeyahay ama markaas oo dareen buu kacay buu leeyahay yaa wax walba markaas fahmi karaa ninka arrintaas ku dhaqaaqay waa nin dareen aan lahaynin oo dareenkiisa dhintay waaye marka waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada wa kullukum mas-uulatun can raaciyatihi nin walba wixii la raaciyey maalinta qiyaama waa la su-aalayaa su-aal ayaa taa loo aan loo malaynin nin walba su-iida loo dhiibo in macnaha adduunyada kali leehay ku xigta aan loo malaynin maalinta qiyaamo oo kullukum mas-uulatun can raaciyatihi ayaa hor imaanayso nin walba wixii la raaciyey waa la su-aalayaa marka waxaan leeyahay ilaahay ka baqa oo dad daruufaysan waxa loo qabto oo waa baaweeladaas iyo waxyaalahaas lagula kaataynan haliski daayo ilaahay ha laga cabsado walaashaaday noqon kartaa habaryartaaday noqon kartaa iyo didaada noqon kartaa marka waxaa loo baahan yahay dareenkaada inuu kaco markii oo caruur saas aqoon waa aabahooda dhintay oo qof dumar oo waxa badan awoodi markay ku hoos imaaday ku tiraahdo caruurtaasa iyo joogto waxba mahaasi shaqadaasaan leeyahay aqoontaasaan leeyahay shaqaisii markay ku tiraahdo inaad macnaa daruurtaas ugu faa'iidaysato looma baahna marka waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo marka waxaan leeyahay een, ilaahay dartiis wax walba lagu sameeyo dadka masaakiinta hala garab wato Een, mar walba waxaa loo baahan yahay qofka bini'aadanka inuu dareen lahaado dhiigna u lahaado waxaa loo baahan yahay mar walba ilaahay dartiis wax walba inuu ku qabtaa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay dadka ilaahay dartiis wax loogu qabto oo een, maalinta qiyaama waa la su-aalaya mas-uuliyadaas la jirtay marka dhammaan aadan kaaga mahad celinayaa ee sida quruxsan ee barnaamijkaada qayb ooga noqotay saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijkan soo gaarnay warbaahinta xogmaal ayaad dhegaysanaysaan waxaadna maqlaysaan barnaamijkan gaarka ah oo iimayl iyo waxbixin doona lambaro aad wici kartid asalaamu calaykum halo Ha- calaykum asalaam soo dhowo
daawud jooga dhagaajii olole haye magaca ku celi daawud oo jooga olole daawuda waa kusoo dhaweynaya qaybihii dambe barnaamijkaa soo wacday barnaamijkan waa barnaamij gaar ah waxaan filayaa inaad nala socotay ee, dhacdadan dhanka jismiga laleeyahay ama dacatiyada dhanka jismiga ee xafiisyada hay-adaha samafalka ka dhacaan adigu ma qabtaa haya waxyaalahaas waa dhacaan waxyaalahaas waa dhacaan arrintaas waan qabaa kadib waxyaalahaas way dhacaan war- waqti fara badan ayay dhaceen marka waa jiraan waxyaalahaas marka waxaas wax fiicanna ma aha gabdhaha soomaaliyeed in oo macnaha meerfanka isjiirka loo istaago oo macnaha ayaga uu kula doonanayo wax macna minaa way fiican yihiinwaxeefun waaye marka arrintaas waa jirtaa way dhacdaa arrintaas way dhacdaa maxaan dhihi lahay gabdhaha soomaaliyeed ayaga horta eh, aad ingabayayku ay qunsumayaan professional bay bayla ordayaan oo ay unba meel walba tuuma xafiis walba iyagu waa furan hadee ka biyaabaa dadka fara badiyo adduunka ee iska halaabay maxaan ilahay marka abeeri gurigeeda ka tagtay gabdhaha inay gurigooda ka tagaan ma fiicna in joogaan wax baadooda ay iska darsadaan oo adkaarta ay akrastaan oo ilaahi ay waxdaan ay ku fiicneed oo dadka bini-aadana inay hortagaan oo waxay wey dhawaaba laga fiicnaay badkaa soomaaliyeed ee marka maxaan ku baraarujinaan ilaahay ilaahay sumada qobo salaadiina sunnada suntada guryihiina joogo ardaadadeen ilaahay baa la siinaya adkaarta akrasta oo marka guryahiin iska joogayaan ilaahay waa gartay adiga ma maqashay hadda ka hor ee dacwad noocan oo kale ah oo laisku haysto ama la diiwaangeliyay booliiska diiwaangeliyeen ama meel un ay ka dhacday intaad noleed waxaa jirtaa waxa dhowr jaraa maqlay oo dhowr jaraa maqlay ee naag oo dhacay xare- xarunta loogu yeeray oo waa dhacday waa dhowr jaraa maqlay oo meelaha iyadoo la sheegaya maqlay waa jira waxa waayahay waa mahadsan tahay daawud waa mahadsan yahay dhegeystahaasi wuxuu kuleeyahay waa dhacdo marka inta badan dhacdo wayna dhici kartaa uu kuleeyahay dadka qaar waxay kuleeyihiin eh, ma dhici karto waxaa lagu leeyahay gabdhaha marka ay shaqadoonka yihiin iyo goobaha marka gargaarka laga bixiyo oo kale waxay la kulmaan dacatiyo taas oo la weydiisto in jirkooda ay ah, marka si ay wax u helaan ay bixiyaan marka arrinkaasi asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullah waa kusoo dhaweynaya magacaga asad axmed alcabdo horta waa wax jiro oo dhaco oo mar kastana dhici karo oo macquula marka qof haween oo iska masaakiina oo shaqa raadaysa oo ayadana waxaa laga yaabaa ciyaal yaryar oo agoon intay kasoo tagtay oo isleedaha laleeyahay shaqadan amaad maanta heshaa haddii ninkaana oo dallana ka baqaynin wuu ku xiraa badanaaba iska daaya meel kale dhowr jeer baa arrin noocaas ah oo kale waxaa ka dhacday magaalada kismaayo aan ka warhaynaa iyo weliba dadka een danyarta oo guryaha oo u soo shaqo tegay oo ninkii fundiga ahaa oo injineerka fundiga markaa walwadeerka ahaa yiri ee, anaa shaqada kugu daraya dee anigana may qaabilaysaa waa dhacday waana aragtay waana wax macquula waa gartay bal khibradaada eh, kiisaskaas oo kale meelo laga diiwaangeliyey iyo dad loo soo qabtay ma jira may hadda intaan ogahay wax hadda loo soo qabtay oo magaalada male laakiin waa wax mar walbana dhaco maalin hadda waxaa malaynayaa waxba kasoo wareegtay laba biloodaa kasoo wareegtay baa qof haweenay hor yimaada iyadoo inaysan walaalayn maxaa kugu dhacay waa intana ciyaal yar yar oo masaakiinaan kasoo tegay isma meeshaan oo aan rabay inaan ka qayb galo hadda ninkii hawshii waday baa arrinkaa yidhi anigana waan kaga soo tegay jiray intii aan xaaraana ciyaalka u geyn lahaa waa iska soo noqday marka waa wax dhici karo dee ragga bilaadarkana midna eh, qofna alla ka baq buu allu ka baqaya oo xasuusanaya qofna intaa yar oo damacaas ku jirin buu niyadiisa iyo amnigiisaba siisanaya waa gartay marka bal haddii ay dhacaan eh, gabdhaha maxaad kula talin lahayd waxaa lagu leeyahay way badan tahay dhacdadaasi Eh, waxaa jira meelo marka laga diiwaangeliyay kiisaskaas oo kale sida xarumaha booliiska oo kale odayaasha dhaqanka iyo isbitaallada oo kale wa- waxaan kala talin lahaa awalan horta in ay alla ay jiray ka baqdo ay saameenaha boqol kun oo dollarba hadday ay kusoo galaysa inaysa horta yeelin haddayba ay ku dhacdana inay xarunta ugu dhow ay booliska inay tagto arrintii ay u sheegto tiraado qaabkaasaa u shaqan tagay arrinkaasaana meesheena kala kulmay anna qof dan yaroo iska raadis baa ahaa ayadana inay dee xaruntii booliska ugu dhow markaa ay tagto haddii saxataa xarunta booliska ay garanayn askariga ugu horeeya aragta inay tiraahdo nail stationka ugu sakeeyo igu tilmaam ee arrintiigu noo sheegto ayada ayadana waxaa kala kala kala tilin lahaa haweenka haddii xataa la yidhaahdo boqol kun oo doolar baan ku siinayaa ee arrintan ii fudude inaysan yeelin waayo waa waxay arrintii ay aakhiradeyda ka hadlaynayo Ah, wayahay aad aad u mahadsan tahay cabdullaahi oo kaa soo daysanaya xaggeed cabdullahi halkee joogtaa waa kusoo dhaweynaya cabdallah marka bal barnaamijkan gudagal waxaan filaya inaad nala socotay waxaa laleeyahay gabdhaha shaqadoonka ah haddii ay hooyo tahay iyo haddii ay tahay gabar yar oo marka ay shaqa raadis ahba dacatiyay la kulmaan dhanka jismiga ah arrinkaas ma qabta adiga
Thank you. markay ay dhacday warqadaa la dhacay isaga kooxda dadka macalimiinta waxay ugusoo darin macalimiin kala saxday kadibna u dambeysan gabadhi xiisada aydeeda ka dhacday aad iyo aad aad iyo aad Eh, marka waxaad leedahay waa wax dhici kara aa waxaa dhici kara badanaa hasta guri qabalaha ay shaqeeyaan waayahay dhegeystaas waa mahadsan yahay Eh, xafiis walba ay ka dhici kartaa ayuu leeyahay ama goob walba oo marka eh, qof bini aadam oo dan kaga xiran tahay Eh, marka dardaarankiisa ayaan doonayna inaan maqalno barnaamijka waa soo gabagabaynayaa bal waxaan doonayay inaan salaamu calaykum salaamu calaykum calaykum salaam cabdiraxmaan ku salaam wadaadkii xoggaantu waa idaajam tooxow mar kale aan kusoo dhawaynayaa waqtigaa naga dhacayaa waa ka waay horta arrintaas way dhacdaan ee way dhacdaan way dhacdaan boqol kiiba boqol way dhacdaan markaas si fiican hadday dhacdo marka maxaa xal ah gabdhaha waxaa lagu leeyahay waxay tegi karaan booliiska waxay tegi karaan odayaasha dhaqankooda ay u sheegi karaan ayagoo wax ceeb aan kaga imaanaynin sidoo kale lambare fariya jiraan oo wici karaan oo ay wargelin karaan marka haddii ay dhacdo soo lama maqleen kiisas badan oo magaalada yaacayo oo dad badan oo lasoo xirxiray soo ma jirteen waa kiisas badan way dhacdaan laakiin se gabdhuhu waa haddii arrintaas ay ku dhacdo way iska xishoonayaan way qarsanayaan laakiinse waxaan filahayaa horta dadka hay-adaha jooga ilaahay ha ka cabsadeen dadkan way maahayaan waa dad walaaladooda gaajaysan waana iyihiin oo wayna arkaan iyagoo gaajada duruufta kaga wax raadsanaya inayna waxaas ku samayn gabadhii lagu sameeyana yayna qarsanin oo hay-adaha iyo booliska iyo isbitaalada iyo qof allaala qofka u dhow oo u way xarinteeda sheegi kara in ay horta ila socodsiisa horta fiican ma garan ha waa gartay marka taas taasaan leeyahay hayadaha la marka waxaan leeyahay gabdhuhuna insha allah dib waxaa lagu sameeyo ama lagu soo qaado arrintan ereyga lagu soo qaado inaan lagu sameynaa lagu soo qaado hay-adaha garantiyada iyo xaqiijyada iyo ehelka laftiisa wixii ku dhow ha u sheegto anagu waxaysaan leeyahay oo ha in qarsanin aad bay u mahadsan yihiin dhegaystayaasha iyada xogaha ay nala wadaageen iyo weliba xogta ay ka haystaan xilliyada ay dhici karaan dacatiyada dhanka jismiga ah haddaba dhegaystow haddii ay dhacdadan oo kale kula soo deristo waxaad la xiriiri kartaa laamaha kuugu dhow ee booliiska odayaasha dhaqanka culummada iyo isbitaallada si xogtaada loo keediyo waayadii u dambeeyey ayaa soo baxaysay in xogo noocan oo kale ah ay ka dhacaan hay-adaha samafalka xilliyada gargaarka qofka oo qandaraas loo fududeeyo islamarkaasina la siiyo macaawino bilaasha si markaasi uu noloshiisa uga caawiyo taas oo keentay inay ka soo baxaan xogo la xiriira in ay dactiyo dhanka jismiga ah ay ka dhashaan hay-adda habeen oo kaashanaysa b s e a communication found ayaa bilowday barnaamij wacyigelin ah oo ka bixi doona idaacaddan xogmaal qaybtii koowaad ayaad maqlaysaan haddaba haddii ay jiraan xogo noocaas oo kale ah oo ku qabsada waxaad la xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee aad xogtaada gaarsiin karto konton iyo lix konton iyo lix oo si bilaash ah aad u wici karto amaba cidda haysata adeega internetka oo ay fariintooda ku diri karaan email protection at haben dot ngo gudahaan barnaamijka iyaga maanta taas ayaan kusoo afmeeraya anigoo cabdinuur baraka xasan ayaa barnaamijkeedan la socodsiinayay mareen mahad aadan ayaa barnaamijka marti ugu ahayd dhegaystayaasheeda way ku mahadsan yihiin ka qaybgalka iyo weliba aragtiyadooda barnaamijkan barnaamij lamid intaan hawada dib ugu kulmi doonaa duura baqadaro waxaan idinku dhaafayaa asalaamu ullahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu